waxaan hubaa dhacdadu waxay dhacday subaxii oo arrintu ay fashilantay laakiin hay-adaha amnigu social mediahay ka ogaadeen waxa ka socdaa iyo sida waxu dhaceen waxaa qaraxaas aan xogtiisa hayay ama qorshayaashiisa aan hayay xogtiisana aan helay maxaan ku idhaahdaa xilli ku filan inaan ka diyaar garowno isla mar ahaantaani annaga oo xog hayna ayaa haddana information ku yimid shakhsiyaad yari oo kooban ayaa hawshaas abaabulkeeda diyaarinteeda iyo fulinteedaba isu xilsaaray oo doonaya inay fuliyaan waxaa wax laba yaabo ah hay-adihii amniga looma yeedhin anteenadii lama damaynin sidii loo soo socday ayaa la yimid goobtii shakhsiyaadkii awalba hawsha ka shaqaynayay waxayna xambaarteen miinadii meesha taal waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeerilaalinta qaranka iyo xeerilaalinta jubbaland inay baaritaan dhaba sameeyaan sababtoo ah waa crime waa dembi waa shirqool waa isku day laga soo abaabulay xaruntii ugu sarraysay ee maxaanku idhaahdaa madaxtooyada jubbaland waxaana caddaynaya taliyaha ilaalada madaxtooyada jubbaland ninka la yidhaahdo yaxbul ayaa bahashaas iyadoon la kala furin hay-adihii amniga loo yeedhin ee maxaanku idhahdaa anteenadii la daminin baaritaan la samaynin ku ritay gaari sagsiid ah oo uu watay isagoo ay la socoto laba askari oo kaliya su-aashaan mar labaa shacabka weydiinaya waxay tahay bamba meel taalla ooda adigu dhigin oodan ogeyn inaad intaad qaadato baabuurkaaga saarata ma dhici karta shacabkaan u daynaya jawaabtaas waxaan mar kale ugu soo jeedinayaa hay-adaha xeerilaalinta jubbaland iyo xeerilaalinta federaalka iyo hay-adaha amnigaba iyo ciidanka amisom inay baaritaan dhaba sameeyaan mana noqon doonto wax la yskaga haro mana noqon doonto wax intaa ku dhammaada caddaymo iyo xogo buuxaanan soo bandhigi doonaa haddii alla yidhaah